haatanna hambalyada iyo heesaha falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandure ayaa idinku soo maqan
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha warqadda ugu horreysa markan waa warqad aad loo soo sharxay waxa ay leeyihiin marka ugu horreysa halkan waxaanu ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a iyo daadihiyaasha barnaamijka salaamaha iyo tahniyadaha iyo daadihiyaasha barnaamijka marka xigta waxaan halkan tahniyad dhalasho ugu diraynaa bay yidhaahdeen annagoo kale ah daahir cabdulaahi aadan xuud cabdisalaam maxamuud cismaan iyo xaaskiisa cabdirashiid aadan amiin iyo xaaskiisa jaamac xasan ibraahim iyo xaaskiisa sulaymaan cali shacbaan faadir ismaaciil xasan iyo xaaskiisa nuur kayr maxamed aadan khaalid isaaq cabdiraxmaan iyo xaaskiisa iyo abti jaaluud ibraahim macalin iyo xaaskiisa dhammaan dadkaasoo kala jooga baydhabo hargeysa garowe boosaaso duqey muqdisho iyo kanada waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aaba nuurudiin aadan axmed iyo hooye anise ibraahim macalin oo wiil ugu dhashay magaalada hargeysa taariikhdu markay ahayd waa bishiina dhaaftay labaiyo labaatankeedii wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiqani nuurudiin aadan waxaan leenahay bay yidhaahdeen soo barbaar noqodkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisama anfaca aamiin ayaanu leenahay dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo maka maxamuud cabdi iyo hooyo zahra cali cabdi iyo aabe xaaji xasan cadale iyo axmed xaaji xasan cadale ayaan xaaji xasan cadale iyo seegeeda iyo carruurtooda iyo cabdiraxmaan xaaji xasan cadale iyo mustafa xaaji xasan cadale cumar xaaji xasan cadale iyo cali xaaji xasan cadale qaali xaaji xasan cadale cabdiraxmaan maxamuud garfiiq iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo waxay yidhahdeen abshira maxamuud garfiiq seegeeda iyo carruurtooda iyo cabdulaahi maxamuud garfiiq iyo farxiyo maxamuud garfiiq iyo cayni maxamuud garfiiq naciima maxamuud garfiiq iyo eedo madiine maxamed cali iyo eedo zahro cumar maxamed iyo adeer maxamed cumar maxamed iyo xaaskiisa iyo carruurtooda dhammaan dadkaasna waxa ay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan faadumo maxamuud garfiiq iyo seegeeda daahir xaaji xasan cadale oo waxay yidhahdeen wiil ugu dhashay melbourne dalka australia waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey yaasir daahir xaaji waxaana eebbo ugu barayaan inuu noqdo kii anfaca dalkiisa dadkiisa iyo waalidkiiba aamin ayaa leenahay ibraahim haye dhankii balsuugaanta waxaan rabaa heesaha maanta tan ugu horreysa bal horta inaan maqlo dhegeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa codkii fartuun brimo iyo heestii berqaad heestan weliba ibraahinow muuqaal ayay kusoo duubtay fanaanada aada u qurux badan markaa aragtid dhegaystayaashii heesta berqaad anuu u kala baxno
ritantada muuqiyo barashiyooyi sarateeni cashaqii ka bermay inu kiiro mooyeyeye naftu kamaaha kama kamaa bosko weli naftu kamaaha kama kamaa bosko weli fitantada muuqiyo barashiyooyi sarateeni cashaqii ka bermay inu kiiro mooyeyeye naftu kamaaha kama kamaa bosko weli naftu kamaaha kama kamaa bosko weli idigu bogaygiyo badankiyo qalbigu boholyowga xiisaha u qabaa basaylkii u qabaa basaylkii
bogaygiyo badankiyo qalbigu wahoyowga xiisaha u qabaa baselkii u qabaa baselkii baarigaan calmadayo ilisanni ku jecel iyo bashar ku aaminay belooma quure armad bana weyda beer adiga adiga ku nugul belooma quure armad bana weyda beer adiga adiga ku nugul baarigaan calmadayo ilisadni ku jecel iyo bashar ku aaminay belooma quure armad bana weyda beer adiga adiga ku nugul belooma quure armad bana weyda beer adiga adiga ku nugul
codkii fartuun brimo iyo heestii beerqaad ayaan intaasi ku dhaafaynaa dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa warqadan waa tahniyad dhalasho waxaa diraya wariyaasha radio hiiraan weyn ee magaalada beledweyne maxamed cismaan makaraan iyo aadan cabdi axmed iyo cabdiweli xuseen tawakal cali cismaan iidow kaskey iyo cismaan axmed hufane cabdi axmed xuseen cabdiyare iyo maxamed yuusuf cabdulaahi cabdulaahi cali daahir samiir iyo mustafa xasan cabdi iyo cabdinaasir ibraahim maxamed mustafa cabdulaahi cabdiraxmaan iyo cabdisalaan maxamed ibraahim nabiha ilyaas cabdalla iyo hodan cabdulaahi axmed iyo akhre cali cumar dhammaan wariyaasha ka howlgala reediyo hiiraan weyn ee magaalada beledweyne waxay tahniyad dhalashaha u dirayaan xuseen jumcaale diini iyo gaclisidiisa farxiye axmed macow oo ay gabar ugu dhalatay magaalada beledweyne gaar ahaana xaafada kooshin markay taariikhdu ahayd bisha meey afarteedii gabadhaasi waxaa loo bixiyey salmo xuseen cabdi jumcaale salmo soo barbaar ayaanu ku leenahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo faadumo maxamuud cawaale iyo hooyo shukri faarax maxamed iyo hoodo faarax maxamed iyo seegeeda iyo foos faarax maxamed iyo seegeeda hodan faarax maxamed iyo seegeeda iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen ayaan faarax maxamed iyo seegeeda iyo caruurtooda cabdifataax faarax maxamed iyo xaaskiisa daahir faarax maxamed iyo xaaskiisa iyo cabdirasaaq faarax maxamed iyo xaaskiisa badriyo cabdulaahi aadan bello iyo aaniso cabdifataax faarax iyo xaliimo cabdiraxiim faarax dhammaan reer faarax maxamed oo kala jooga sweden maraykanka iyo soomaaliya waxayna taaniyad dhalashay u dirayaan doctor cabdiraxiim faarax maxamed iyo zahro bila cali oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen dalka sweden wiilkaasi oo loo bixiyey faarax cabdiraxiim waxaana ay leeyihiin soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaca amin ayaan leenahay kaalmihii sugaantaanu soo gaarna laakiin heestan intaana soo qaban xasiil darada waxa la yidhaahdo meeqa magacay leedahay haddee qof kasta u yaqaano hay heestan waxaa la yidhaahdaa kasdaran adiguna kasdaran kasdaraney haye kaadin weyday waxaa ma fahmuusid camal ii kaadin weyday isugu weyse waxaan soo wadaba inaa aragtid isugu weyse waa codka macaan ee banaxariistii jannaha ka waraabiyey cumar dhuule cali iyo heestii kasdaran
halkacayka basin dhaqsoygu keliya korahaysa isaga kulaylkiyo karkiyo xanuunkaba igu sii kordhina kugacayka basin dhaqsoygu keliya korahaysa isaga kulaylkiyo karkiyo xanuunkaba igu sii kordhina adiguna kasbaray ikaaduwaydo adiguna kasbaray ikaaduwaydo kohashada aku qabo ayee kakadaysa adiguna kasbaray ikaaduwaydo
waa tahay codkii cumar dhuule iyo heestii kasdaran ayaan intaasi ku dhaafaynaa hadda dhinacii xasil darrada waa fahamta sooma markaa heesta dhegeysato si fiican warqadan waxay naga soo gaartay waxay leeyihiin marka ugu horeysa salaamu calaykum dhammaan asxaabta v o a tahniyad meher ayaa halkan waxaa ka diraya dhammaan reer mukhtaar kala fure iyo dhammaan reer xuseen cabdulaahi dejiya sheekh iyo nafaxaad sheekh jawhare luul binti cadde hindiye dhaqane aamine ibraahim iyo caruurteeda iyo suleybaan sheekh xasan geedi iyo cabdicasiis cabaas oo ku magac dheer cabdicasiis gaata dhammaan asxaabtaasi waxay tahniyad meher u dirayaan kala fure mukhtaar iyo iisha xuseen cabdulaahi oo meherkooda uu ka dhacay waxay yidhaahdeen dalka maraykanka iyo weliba dalka kenya waa meher laba meel ka kala dhacay gaar ahaan naxriyaha dhadhaab gabadha maraykanka ayay joogtaa bay yidhaahdeen ninkuna wuxuu joogaa xagar dheer aroosaddu waxay joogtaa bay yidhaahdeen maraykanka caruuskuna waxa uu joogaa xagar dheer waxaan leenahay allaha ka dhigo kuwii arooskooda uu soo degdego aamiin ayaanu raacinayna waxaa markana noo baaqaya yunis cabdulaahi maxamed kalamow iyo xaniifo yunis cabdulaahi maxamed kalamow iyo waxay yidhaahdeen cabdinaasir cabdulaahi maxamed indhabuur iyo shaakir cabdulaahi maxamed iyo siyaad cabdulaahi maxamed iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo maxamuud cabdulaahi maxamed suufiga iyo waxay yidhahdeen ciimo cabdulaahi maxamed iyo umana cabdulaahi maxamed iyo maahida cabdulaahi maxamed iyo suldaan cabdi daahir maxamuud maxamed iyo fayaala cayduruus sheekh iyo eedo raxmo maxamed xaydar iyo waxay yidhaahdeen eedo asma xasan cabdi iyo eedo shariifo xuseen maxamed asma bashiir cali cabdimaali sadaar maxamed iyo macalin cabdifataax cali maxamed cabdiraxmaan iyo subeyda cabdimaax maxamed cabdiraxmaan iyo waxay yidhaahdeen cabdinaasir samow maxamed xasan cayduruus cabdixaamid shiimey iyo maxamuud xuseen macalin iyo shaakira macalin ibraahim dhammaan dadkaasi oo kala jooga waxay yidhaahdeen meelo ka mid a soomaaliya gaar ahaan garowe baydhabo muqdisho gaalkacyo iyo galdugob waxa ay jecel yihiin inay u hambaliyeeyaan madhaar cabdulaahi maxamed iyo safiya cali cabdiraxmaan oo arooskooda uu ka dhacay gobolka shabeellada hoose gaar ahaana xaafadda garasley waxaana ay yidhaahdeen arooskiina aamin noqda kuwa isku waara ee bana u kala siiyo ubad qayr qaba waxaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa guddoon waxaa wasiir ugu luqeynayaa khatra dheeman iyo siciid sarmaan
guyaal badantaan xaggeega gurin darteedu gudingayga u maray abdoo gacaloy gacaloy gacaloy gacaloy giblada iladhe
kayaanka waxaan kasuga leexdoon jacaylkani gubay u gogol xahadhaba hanti kuushe kuule kuushe kiblada ila dhee
guyaal badantaan radkeeda gurin darteedu gudingayga u maray habdoo gacaloy gacaloy gacaloy gacaloy giblada iladhe
kayaanka waxaan kasuga leexdoon jacaylkani gubay u gogol xahadhaba hanti kuushe kuule kuushe kiblada ila dhee
waxaad tahay gaarigiisi dhalo inaad gobta hangola ka qire gawaha u culo giblada iladhe waxaad tahay gaarigiisi dhalo inaad gobta hangola ka qire gawaha u culo giblada iladhe
karaasamigu la ku dhaliya cawaysiyo gaab ku sugay guurke gudoomaya godolka soomaal gudoomaya godolka soomaal
santimi kaskii afrikaay gudkaa tabatoo kara isjedhatay gacanta keeno keeno keeno keeno qiblada iladhee
ibisha dhaqankeen golaystay anigu gadaal anigoon ka marin garoso go-aad sida tiyo sida tiyo sida tiyo guntiga ha ka tegin
gistantimi kaskii afrikaay gudkaa tabatoo kara isjedhatay gacanta keeno keeno keeno keeno qiblada iladhee
ibisha dhaqankeen golaystay anigu gadaal anigoon ka marin garoso go-aad sida tiyo sida tiyo sida tiyo guntiga ha ka tegin
waxaad tahay gaarigii sirdhalo inaad goobta hangola ka qire gawaha u celo giblada iladhee waxaad tahay gaarigii sirdhalo inaad goobta hangola ka qire gawaha u celo giblada iladhee
garaadsameku hulla ku dhaliya cawaysiyo gaaf ku sugay guurke gudoomaye godolka soomaal gudoomaye godolka soomaal garaadsameku hulla ku dhaliya cawaysiyo gaaf ku sugay guurke gudoomaye godolka soomaal gudoomaye godolka soomaal maxaa ka mid ciyaaraha dhaqanka oo ciyaartay ibrahim ex baarlamaan ma tegi jirta waxaa ka mid ah hurdadiid hurdadiid taasaa ii dhineed aniga hurdadiidkaas yaa hurdadiidkaas ayaa ii dhiman iyo inta kale waa maqlay leylatulfiid waxaan filayaa ibrahim adiga weliba cayaartay cayaarahaas midkood dhaantada wax yar waa aqaana laakiin
stroogana sidoo kale hurdadiidka iyo luumbiga maya biskuulinadii
warqadan markana gacanteeda kusoo dhacday waxay naga soo gaartay waxay leeyihin marka hore waanu idin salaanay dhammaan v o a qeybta soomaaliga gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka warqadan waxaa ugu horeeya nuuridiin xareed cismaan waxgarad iyo professor faysal cabdiraxmaan cabdulahi iyo roble axmed digaale iyo injineer suleymaan cabdi aadan abuukar ciile cismaan iyo cabdikariin sheekh amaan maxamed iyo roble ilyaas ibraahim iyo cali cabdiraabi injineer cabdulaahi ciise cumar iyo suleymaan suraaq cumar iyo mahdi cabdi dhaqane dadkan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniya dhalasho u dirayaan cali cabdiraabi oo wiil ugu dhashay magaalada boosaaso waxay leeyihiin wiilkaasi allaha ka dhigo kii dadkiisa diintiisa iyo weliba waalidkiiba anfaca aamiin ayaanu leenahay haye ibraahim hooyo salaado maxamed nuur iyo hooyo nuurto maxamed nuur iyo ayeeyo ruqyo sheekh maxamed dhub iyo abtikuusow maxamed nuur iyo waxay yidhahdeen ah, aabe ronow mursal iyo cabdirasaaq gees dheere iyo waxay yidhahdeen maxamuud gees dheere iyo cabdicasiis gees dheere iyo cabdisalaam gees dheere iyo xuseen gees dheere cabdulqaadir gees dheere iyo eedooyin faadumo gees dheere iyo xibilo gees dheere xaliimo gees dheere iyo maryuuno gees dheere luul cabdirasaaq gees dheere rashid cabdirasaaq gees dheere ashraaqo cabdirasaaq gees dheere iyo cabdiweli cabdirasaaq gees dheere iyo cabdijabaar cabdirasaaq gees dheere iyo faadumo cabdirasaaq gees dheere catarey iyo waxay yidhahdeen cadow sheekh cabdi nuur iyo ruqyo ronow mursal iyo rashiido ronow mursal kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaan reer gees dheere waxay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay hambali u dirayaan xabiibo cabdirasaaq gees dheere xaalsan iyo waxay yidhahdeen bishaar maxamed sheekh aadan oo ku aqalgalay korombood gobolka bay waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin bashbash iyo barwaaqo ayaan eebeda kaga baryaynaa iyo owlaad kheyr qabta haddaad dhinacayga joogto jacaylka la dhuuman maayo wadnaha aan kugu dhoweeyo dhulku kuu quuri maayo yaah yaah cirkana kuma dhegeli karaayo ya haye Saalax hagee la- naasib.
hagee la geedaa laakiin qadraa waxay tiri maxaan kaa dhuuntoon intaan dhaba kaaga leexday shanta dhaban qabsada malaha waxay istiri wiilku tira badnaa waa la isgaadgaadaa marka waa laba qofoo heesta laba dhinac oo aad u kala fog ibraahim ka kala jooga bal aan dhegaysano codadkii macanaa ee qadro daahir cige iyo saalax qaasim heestuna waa heestii maxaan kaa dhur sugay
maxaan kaa dhursugayoon dhursugayo intaan dhaayahaa ku saaroon ku dhehedo ku dheeheda doonay maxaan kaa dhursugayoon dhursugayo intaan dhaayahaa ku saaroon ku dhehedo ku dheeheda doonay maxaan kaa dhursugayoon dhursugayo inaan dhaayahaa ku saaroon ku dhehedo ku dheeheda doonay maxaan kuu dhabar adaygoon habeenima kugu dhadhabayon maxaan kuu dhabar adaygoon habeenima kugu dhadhabayo dhuuntiiyo laabtaan kaa dhahaaray haddaad dhinacayga joogto jacaylka alla dhuuman maaye wadnaha aan kugu dhoweey dhulkii kuu kuuri maaye cirkana kuma dhigi karaaye aya kaadhigaamisa intaan caasha qaadhisayso dhankaa aan ku hay intaan caasha qaadhisayso dhankaa aan ku hay haddaad dhinacayga joogto jacaylka alla dhuuman maaye wadnaha aan kugu dhoweey dhulkii kuu kuuri maaye cirkana kuma dhigi karaaye aya kaadhigaamisa intaan caasha qaadhisayso dhankaa aan ku hay intaan caasha qaadhisayso dhankaa aan ku hay maxaan kaa dhursugayoon dhursugayo intaan dhaayahaa ku saaroon ku dhehedo ku dheeheda doonay maxaan kaa dhursugayoon dhursugayo inaan dhaayahaa ku saaroon ku dhehedo ku dheeheda doonay maxaan waxaan kuu dhabar adaygoon habeenima kugu dhadhabayon maxaan kuu dhabar adaygoon habeenima kugu dhadhabayo dhuuntiiyoo laabtaan kaa dhabaray haddaad dhina cayga joogto jacaylka alla dhuuman maaye wadnaha aan kugu dhoweyn dhulkii kuu guuri maaye cirkana kuma dhigi karaaye aya kaadhiga midka intaana caashaqa dhitayso dhankaa aan ku hay intaana caashaqa dhitayso dhankaa aan ku hay haddaad dhina cayga joogto jacaylka alla dhuuman maaye wadnaha aan kugu dhoweyn dhulkii kuu kuuri maaye cirkana kuma dhigi karaaye aya kaadhiga midka intaana caasha qaadisayso dhanka aan ku hay intaana caasha qaadisayso dhanka aan ku hay
waa tahay maxaan kaa dhul sugay khatro daahir iyo saalax qaasim naaji iyo codadkooda daantaas kaga gudban dhinacii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa warqadana ibraahim waxay naga soo gaartay hooyo maka maxamuud cabdi iyo hooyo zahra cali cabdi iyo aaba xaaji xasan cadale iyo axmed xaaji xasan cadale iyo ayaan xaaji xasan cadale iyo seegeed iyo caruurteed iyo cabdiraxmaan xaaji xasan cadale mustafa xaaji xasan cadale iyo cumar xaaji xasan cadale iyo cali xaaji xasan cadale iyo qaali xaaji xasan cadale iyo cabdiraxmaan maxamuud garfiiq xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abshire maxamuud iyo cabdulaahi maxamuud iyo farxiye maxamuud iyo cayni maxamuud iyo naciime maxamuud eeda madiine maxamed iyo eeda sahre cumar iyo adeer maxamed cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkaasi waxa ay tahniyad farxad le u dirayaan faadumo maxamuud garfiiq iyo saygeeda daahir xaaji xasan cadale oo wiil ugu dhashay magaalada melbourne ee dalka australia wiilkaasi waxaa loo bixiyey yaasir soo barbar ayaanu leenahay noqonkii dalkiisa diintiisa iyo weliba dadkiisaba anfaca waayahay waxaa noo baaqaya cabdisalaam maxamuud cusmaan iyo xaaskiisa iyo daahir cabdulaahi aadan xuud iyo cabdirashiid aadan aamiin iyo xaaskiisa iyo jaamac xasan ibraahim iyo xaaskiisa sulaymaan cali shacbaan iyo xaaskiisa iyo waxay yidhahdeen cabdiqaadir ismaaciil xasan iyo xaaskiisa iyo nuur khayr maxamed khaalid isaaq cabdiraxmaan iyo xaaskiisa iyo abtijaluud ibraahim macalin iyo xaaskiisa dhammaan waxa ay kala joogaan baydhabo hargeysa garowe boosaaso iyo duqey waxaana ay jecel yihiin iyagoo jooga oo kale muqdisho iyo canada inay taaniid u diraan aabe nuuridiin aadan axmed iyo hooyo aanise ibraahim macalin oo wiil ugu dhashay magaalada hargeysa wiilkaasina waxaa loo bixiyey cabdiqani nuuridiin aadan oo ay leeyihiin cabdiqani soo weynow noqo kii waalidkii anfaca warqadda markana dhankayga ugu dambaysa ibraahim waxay naga soo gaartay waa tahniyad meher eeda sahre ibraahim xuseen geese iyo eeda xabiib ibraahim xuseen mako ibraahim xuseen geese iyo cabdifataax maxamed ibraahim geese iyo cabdulaahi maxamed ibraahim geese iyo axmedey maxamed ibraahim geese iyo maryan cabdifataax maxamed ibraahim geese dhammaan reer geese iyo weliba reer cali macalin isaaq oo dhammaantood kala jooga sweden turkiga jarmalka maraykanka ingiriiska iyo soomaaliya waxay halkan tahniyad meher uga dirayaan farxiya cali aadan xuseen cali marguus iyo xasan cali kaar cabdulle oo meherkooda uu ka dhacay magaalada baydhabo taariikhdu markay ahayd bay yidhaahdeen sagaal labaatankii bishiina dhaaftay abriil isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin wiil iyo caano gabar iyo caano falastiin ay heesaha qaraamiga ama waayo waayo iyo jalaaliyow sa isku tihin gesanka heesahan aadka uga helo haye waa heesaha horta kabanka lagu garaaco ama muusigii hore oo hadla heesba heestay ka muusig fiican tahan ka jecela waraad leedahay muusiguna waa muusiga weliba degan degan Haye.
ee kabanka u badan laakiin heeso badan waxaa jira muusiga uu saaran yahay oo aan jeclahon dhegeysto laakiin laakiin kaban keliya kuwa dooqa- lagu tumaayo laakiin oo dooqa qaraamiga marku ah leedahay ee gaarka ah, oo halkii bugta bay hafeefanaysay aada u jeceshahay ilaahu aana la heesin haye khadiija cabdulaahi dalays dalays waxaan leenahay maamada waa salaameynaa een, dhowaan bay hees cusub soo qaaday ibraahino waxaan filayaa muddo afartan sano ku dhowna fanka waa ku jirta haddaysanba ka badnayn qiyaastii marka salaan ayaan hawada u marinaya meel aan xaafadaadii kanada ka fogeyna waa deganay marka heestan qaraamiga ah heesaheedii hore ayaan soo qaadanaynaa heestaasi ayaana gabogabo u ah guud ahaan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaana idinla socodsiinayey falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daanduray tan intaan dib dambe u kulmi doono waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
Wasnaho dami dhawac weeyaan